odayaal iyo waxgarad jooga deegaanka godaal ee gobolka sool ayaa ka hadlay xanuunno iyo abaare ka jira godaalo oo ka tirsan gobolka sool magaalada laascanoodna u jirta boqol shan iyo soddon kilomitir kagana beegan dhanka bari maxamuud cabdi ciise biciid fuula guddoomiyaha godaala ayaa v o a u sheegay inay deegaanka ka jiraan xanuunno iyo abaaro wuxuuna sheegay dadkii deegaankaasi inay badankood ay halkaasi ka hayaameen dadka xoolodhaqatada ah dadka ku hadhay magaaladana uu xanuunkaasi saameeyey godaalo iyo inta la xidhiidha oo haddii alla yidhaahdo soonayaasheeda ilaa tale dhiiqa dhiiqa yar yara xagga roobka marka loo jeedaaliyo dhiiqa dhiiqa yar yara oo adidhigdhigda oo dadku waxba aanu ka jarayn mooyaane wax roob la yidhaahdo looma reer taleexna waxay u guurayaan ilaa iyo galbeed bay hadda iminka yani u guurayaan wixii xudunka shisheeya dadkii halka joogayna daamankaas ilaa iyo daan ayaa badidoodii usoo guurtay wixii waxna dhulkaasi ku yaacsan yihiin roobna sidaa aan kuu sheegay wax roob la yidhaahdo habeen lagu nagaado intaa aan sheegay sumaarko xaaladda kale ee deegaanka haatani qayladhaantu kasoo yeedhayso godaalaad ku sugan tahay xanuuna ayaa ka jira dadku sheegayaan bal nooga waran arrinkaa aad iyo aad iyo aad baa loo bukaa guri guri qoys aan qufacayn ama jiifin oo cidi ka jiifin ama wada jiifin waa gartay marka ma dadkao dhan buu saameeyey xanuunkani xanuunkani waa wax dadka oo dhan dee wixii hadda iminka midhmidh ahoo cid ahoo yani caafimaad qaba oo isaga laftiisu qof waliba taahayo mooyaane waa wax dadka oo dhan ku habsaday weeye oo yani qoys aawo fa fa caafimaad qabaa aanu jirin marka muddo badan baad deegaanka joogtay waxaadna ka mid tahay odayaasha deegaanka hadda ayaa idinku horeysa xanuuno noocan oo kale a idin horey u ar xanuuno noocan oo kale ahaa hargab waa la arki jiray laakiin hargab ma aha kani kaneecana waa la arki jiray labada mid hadda iminka lagu magacaabo oo la yidhaahdo khaas buu ku yahay ma jiro dadku waa soo dhacayaa qofka xumad madaxa iyo xumad baa haddii kasoo qabanaysa intaa anigu aan joogay oo ku noolaa ilaa iyo afar iyo lixdankii baan joogay ilaa iyo maantada aynu joogno wax allaale waxaan ka arkay arrinta cudur la mida ma arag weli marka ayaad baaq u diraysaan oo aada la hadlaysa adeer waxaanu baaq u diraynaa hay-adaha yacni dee u xil saaran howlaha kan iyo yacni caafimaadka iyo weliba gobolka sool oo idil iyo wixii haddii ilaahay idinka ka dhigo dee haddii ala yidhaho xaaladaha noocaasa oo cudurrada noocaasa wax ka qaban kara ayaanu baaq u diraynaa haddaan si deg dega yani ilaahay uga kor qaadin ummadda ama idinka soo gaadhinna khatar baa lagu jiraa ma sheekh cabdilaahi faarax ayaa isna v o a la hadlay ayaa wuxuu sheegay xanuunkaasi siduu dadka ugu dhacayo oo uu sharaxayba inuu xanuunka laftigiisu uu haleelay adeer waxaa la yidhahdaa sheekh cabdilaahi faarax ciise anigaygaas intii ugu dhacay ayaan awoodi waayna masaajidka gaaro waan awoodi kari waaya ma garan adxaagana lagu kala goynayaa madaxana waa kula dhacayaa itaalkana waa laga qaadaya haddaan islaama kac ama mas-uuliya gaal ama weysiso waa dhacaysaaba qab waa gartay ma jiraan cid gargaar ama dawooyin idinla soo gaadhay ama dhakhaatiir haatan god aala soo gaadhay oo idin caawisay wax noo yimi noo soo guday wax kale qolada bisha cas laakiin arrinta waa arrin intaa ka ballaadhan oo dhakhtarro kale iyo dawooyin kale iyo weliba raashin baa loo baahanyay maxaa dalka waa abaar weeye marka dadkii marka cudur salaamay haddana waxbuu baabaartay magaran siciid kaahin shire oo ka mid a saraakiisha hay-adda bisha cas ayaa waxa uu ka warramay nooca loo qabanaya dadka deegaankaasi iyo xanuunkani siduu yahay xanuunkaas tafmarka ah ee xaafad walba ay ka cabanayso ama ay u bukaan ayaa meesha ka jira waana xanuun xagga taableega dadka laga hayo meesha abaar ballaadhan baa ka jirta waana xanuun isugu jira qufac iyo oof wareen aada u daran marka calaamadaha uu leeyahay waa noocma xanuunkanaad ku aragteen maadaama idinku aad tihiin tiim caafimaad oo sida dadka deegaanku sheegeen halkaa soo gaadhay calaamadan ku aragna waxaa kamid ah xumad aan kala go' lahayn oo xitaa aan dawada kaarjibinta aan waxba ka qaadayn waa marka koowaad qufac oof oo kale ah ama qufac caadi ah dadka qaarna ciyaalka yarar oo kale oof baa haya dadka waaweynna waa qufac baa haya marka wiis wataa waxaan qof aan qufacayn ma lahaa dadkaas waa qufac dee magaranaysaay marka xaaladaasaa deegaanka ka jirta waxayna u baahan tahay in hawleyna guriga degdegaa in aada looga howlgalo hay-adaha ay khuseysay iyo dadka arrinka arrinkaasi ku shaqo leeya in ay il gaara meesha ku eegaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood